magaalada jowhar waxay isbedel ballaaran ka sameyneysaa dhanka horumarka xarumaha hoteelada makhaaqyadaha iyo goobaha nasiinada ee bulshadu ay isugu yimaadaan bilyan hall bilyan hall oo ah howl loo qaabeeyey qaab casri ah bulshadana ay markaasi ka taageerayo inay ku dhigtaan xafladaha kala duwan ayaa laga hirgeliyey magaaladan waxaana soo dhaweeyey qaar ka mid ah dhalinyarada odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka magaaladan oo tilmaamay in wax badan uu ka tarayo xafladaha bulshada ay dhigtaan bilyan hall waxaan ku farax- waxaan ku faraxsannahay xasuuqna la geliyey hoolkaan quraxda badan leh oo aan u qaadanay holalkii xamar ama kuwii oo dibidaha aan kusoo arki jiray oo kale ana aan kasoo qayb galno oo furitaankiisa halka mid noqonina aana ugu faraxsannahay waana kusoo noqnoqon doonaa mar haddii la furay Eh, waxaan leeyahay marka maamulka degmada iyo kan gobolka iyo steedkaba howlkan inay u soo diraan wixii shaqo ah bacdamaa oo howl quraxsan oo yahay oo maantana la furay taas waxaan kurudaarmaa ciyaaraha mas-uuliyiinta Eh, waxaan leeyahay maxamed dulfi cabdi waa caddeeyey xildhibaanada iyo wasiirada iyo saano kale waxaa laga rabaa deegaanka inay qurxiyaan intii uu raadiwa lagu qasbano laakiin nabadoonka wuxuu sheegay kisti nin noqoo leer ana xamar ala aada xamar alala aadin ninba tabartiisa saanoo kaleoo magaalada ha qurxiyo taa dardaara waa idin waxaa sharaf weyn noo ah hoolkan wanaagga badan xafladda lagu daahfura inaan ka soo qayb galno sharaf weyn ayay noo tahay waxaan leenahay daahfurka hoolkan hambalyo hambalyo hambalyaan leenahay waa wax lagu faani karo dhismaha hoolkan waa wax lagu faani karo maamulka hirshabeelle xildhibaanyada ka soo jeeda labada gobol aan u doorannay inay dadka wax u qabtaan dalkana dhisaan amniga iyo horumarinta arrimaha bulshada dhammaan aan u doorannay waxaan rabnaa xaaji mukhtaar sheekh xasan tuuro kale insaan wixii la helo loogu maalgeliyo laguna dhiso nin walba xildhibaan kasta degmada uu ka soo jeedo dal waxaa la yidhi dadkiisaa dhisa waxaan muuqan wax tiri maayaan
bilyaal buruc waa qurux ku soo korortay magaalada jowhar waa qurux ku soo korortay caasimadda een, oo xafladaha iyo wax walba oo lagu qabsan karo annagana waxa waaye saaxiib gaar ahaa la nahay hoolkan shirarka ugu badan iyo howlaha ugu badan ee, shirkadda ku qabsan doonto oo hoolkan inta badan isticmaali doonto inaa annaguna kanaan rajeynna insha allah oo haddaba shirar noogu ballansan yihiin oo maalmaha ugu horeeya baan ku qaban doono Een, waxaa kaloo magaalada hoolalka dhinaca socda iyagana in wadooyin qurux badan iyo magaalo qurux badan iyo jowhar ka soo baxdo insha allah waxaan isbedelka dhismayaasha iyo horumarinta goobaha danta guud ayaa si weyn looga dareemayaa magaalada tani jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle